إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan askarta jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan qaraxa khasaare dhaliyey ayaa maanta degmada qansax dheere lagula beegsaday ciidamo itoobiyaan ah iyo kuwa ka tirsan dowladda federaalka mid ka mid a culummada soomaaliyeed ayaa bogaadiyey weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey gudoomiyaha magaaladaas iyagoo sheegay tan iyo markuu xilka qabtay dhibaato mooye inuusan bulshada wax kale ku soo kordhin howlgalla dayactir ah ayuu guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaa wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada bu'aale ee walaayada islaamiga ah iyo jubbooyinka askari ka tirsan maamulka jubbaland oo ay gacanta ku soo dhigeen isagoo nool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixiyey waraysi uu kaga hadlayo qaabka loo soo qabtay iyo arrimo kale mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sheegay inuu xaflad aroos ku qabsanayay hotelka s y l habeenkii weerarku ka dhacay isagoo ciidamada dowladda federaalka ku eedeeyey inay dahab ka dhaceen dekadda magaalada muqdisho ayaa qarka u saaran inay xiranto kadib markii lacago xeddhaafa lagu soo rogay ganacsatada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax khasaare dhaliyey ayaa maanta degmada qansax dheere lagula beegsaday ciidamo itoobiyaan ah iyo kuwa ka tirsan dowladda federaalka wararka ka imaanaya degmada qansax dheere ee gobolka baay ayaa ku waramaya in rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta qarax la beegsadeen ciidamo itoobiyaan ah iyo sidoo kale kuwa ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan ayaana waxaa soo gaaray khasaare kala duwan diyaarad helikobtar ah ayaa usoo degtay ciidamada itoobiyaanka ah taas oo qaaday dhaawacyada iyo dhimashada soo gaaray askarta itoobiyaanka ah waxaana ciidamada itoobiyaanka ah ay magaalada ka jareen isgaarsiinta dhanka gobolka hiiraanna xalay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xero ciidamada jabuuti ay ka sameysteen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan mid ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa bogaadiyey weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaa ka warramaya mubaarag cumar
filimkan oo soconaya dhowr iyo toban daqiiqo ayaa waxaa kasoo muuqanaya sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa waxa uu kaga hadlayaa weerarkii taariikhda galay ee hotel israel kaas oo lagu gumaday madaxweynaha dowladda federaalk iyo kuwo kale oo caloosho ushaqaystayaal ah ugu horeen waxa uu sheekh abu muslim sharaxaad guud ka bixinayaa weerarka sida uu dhacay iyo istiraatiijiyad ahaan halka uu ku yaalo hoteelka iyo khasaaraha ku gaaray dowladda federaalka sheekh ayaa soo hadal qaday ibgeenta lagu sameeyey badda soomaaliya ee gacanta loogu geliyay xabashada etoobiya iyo arrimo kale
walaalayaal maanta waa maalin farxadeed waa maalin aada iyo aada u qiimo badan oo muslimiinta meelay joogeen ay ku farxeen dal iyo dibadba wilaayaadka islaamiga goobaha cadowgu haysto shucuubta ku nool ee muslimiinta ah waxaan aada iyo aada ugu farxay dareenkayga aada u dhaqaajiyey gabar maanta idaacadda ka hadlaysay oo tiri joogta goobaha riddaday joogtaa waxay tiri wallaahi waxaan xijaabka ku wadanaa oo aanu maxaanku yidhahdaa sharafteenna cirdigeenna ku dhowrsan yahay allah subxaana wa tacaala kadib way mujaahidiintay tiri waxaan idinku sugaynaa bay tiri muqdisho baloo fiirsada walaalayaal walaalayaal maanta xalay laga soo bilaabo ilaa saacaddan hadda aan joogno watigii waqtigii noogu dambeeyey ee ay ka warramayeen walaalaha bahda iclaamka allah xifdiy allah dhowree magaalada muqdisho hotel lagu magacaabo s y l oo ay murtadiintu khalfiye iyo meel ay ku dhuuntaan ay u ahayd ayaa mujaahidiintu ay galeen rag dhowra ayaa galay oo aad iyo aad u qiimo badan marka fariimahooda oo aadka u qiimaha badan intaanan gelin waxaan rabaa horodhac yar inaan ka bixiyo awalan dagaalkan maanta dhacay marxaladee buu kusoo aaday hoteelkan la weeraray muxuu ugu fadhiyaa cadowga labadaas arrimood ayaan rabaa marka hore inaan ka hadlo midda koobaad walaalayaal hoteelku wuxuu ahaa meel ay ku dhuuntaan murtadiinta oo saraakiil iyo xildhibaano iyo wasiiro iyo waxoo dhan wata xataa caddaan baa ku jiray dhinacan madaxtooyada ka xigta dhinacan baarlamaankibaa ka xiga dhinacan hebel hergeysa ka xiga meeshoo dhan waa lagu hareereysan yahay waxaa intaa usii dheer wadada baabuurta maraysa shacaboo dhan ma maro murtadiintu xataa mucdamkoodu ma maraan inta martaana waa la joojiyaa waxaa la leeyahay aqoonsi kaan id car bay ku maraan markii la aqoonsado gaarigooda futo kasta loo gediyo oo la baaro kadib ayaa la sii daayaa meel noocaasay ahayd oy ku faanaan murtadiinta maxaa dhacay marka mujaahidiintii weliba gaar ahaan katiibada istishhaadiyiinta oo allah subxaanahu wa tacaala tala saaranaya ayaa waxay ka soo muuqdeen un ka soo dhexbaxeen oy xabadi ka bilaabeen hoteelkii dhexdiisa camali istishhaadiya dhacday muqdisho dhan waxaa looga sheekaysanaya maanta laba qarax oo waaweyn baa ka dhacay magaalada muq allahu akbar magaalada muqdisho oo dhan baa laga maqlay ka bacdina saddex saac habeennimo taqriiban ayay ahayd ilaa habeen barkii todoba saac taqriiban laga gaarayay wax gurmad oo u yimid lama arko say u baqayaan furiyin rfisjubela sooma jeedin ilaa intaas wax gurmad waa la yimaado waa la waayey mujaahidiintii ubaa shaqaysanayay allahu akbar ilaahay subxaanahu wa tacaala wax weeyaan faquطica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ilaah baa dhabarkoodii jaray meelaynaan ka filaynin ayay maxaan ku idhahdaa xabadda uga bilaabatay hoteelka halkaasu ku fadhiyey waxaan la yaabay waa markii afraad oy mujaahidiintu hoteelkaas weeraraan inay doqomo yihiin oo daroogada iyo khamrada ay cabayaan mooyaane miyir kale aysan qabin meel kasta waa loo sugaa markay isdhigtaan unbaa la galaa waxay ka dhigan yihiin sidii idaha oo kale ay ariga idaha marka waraabuhu soo weeraro neef markuu ka qabsado way didaan meel markay tagaan oo dhinacyada dhagaa ay taagtaagaan kadib haddana way foorarsadaan haddana waa u imaadaa waraabihii waa ka cunaa libaaxii waa ka cunaa man huwa alasad man hum lusuud usuudu tawxiidi weeyaan maaliba meeshay doonaan bay galaan waa markii afraad ay galaan weeyaan oo ay ku baabi'inayaan allahu akbar meeshaasi way ka soo guureen muqdishoy soo galeen kuwii cisbitaalada la geeyey cisbitaalkii baa looga daba tege tegey kuwii xaafadaha ku jiray barartaasa lagu ictigaabay soo ma jeedid ciidankii dhaawacaha magaalada muqdisho ay kusoo urureen iyagoo saas macnawiyaadkooda u jabsan yahay ay xamlada ku aadeen waa midda koowaad allahu akbar midda labaad xasan gurguurte oo rabay isaga inuu siiyo dhulka soomaaliyeed ee loogaga hormaray xoogaa hadaladii uu ku dhawaaqay amxaarada way ka carootay amxaaradoo damacsan maalmaha soo socda meelo inay ka baxaan soo ma jeedid ayay kusoo aaday waa mid kale midda saddexaad cadowga dalka kusoo duulay ee magaca amisom la baxay waxaa qorshahooda uu yahay juun gabagabada sheekh ayaa u duceeyey raggii fuliyey weerarkii dowladda federaalka ku noqday anfariidi ama kaag midda kale walaalaha waxay caddeeyaan meesha iyagoo ku jira geesinimo inay muujiyaan soo ma jeedin cadowga si kastoo isku soo dayay fulinimadeedii banaanka ku maqatay iyaguna geesinimo muujiyeen waxaa kaloo caddaatay tii hore intaana ka bixin waxay caddeeyeen ujeedka iyaga ay u doorteen camaliya istishhaadiya inay galaan kow waxaa ka mid ah inay janno raadinayaan raallaasho ilaahi subxana wa tacala inay raadinayaan xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah shareecada ilahay in la dhaqangeliyo waxaa ka mid ah haweenka cirdigooda oo lagu tumanaayo in la difaaco waxaa ka mid ah kaanuu yuxibuuna liqaa'a allah ilaahay subxana wa tacaala inay la kulmaan kuwa jecel ayay ahaayeen raggaasi waxaa la yaabay oo aad iyo aadaan la yaabay qof kastoo hadlaya wuxuu u hadlayaa si huduu ah oo degan kulligood rag istishhaadiyiinta sidaasay u badan yihiin iyadoo rasaastu ay ku socoto oo ay xabadda ku socoto waxaa kaloo la yaab leh shubahaadka ay soo arooriyaan wax magaradka iyo maarkaysaa kuwan cadowga u shaqeeya murji'ada culamaau suu ay soo arooriyaan sida wanaagka san ee walaalku u radiyey shubhadaas waxay tahay waxaa laleeyahay dadka camaliis shahaadada galaya sankaa wax loo urinayaa sanka marka la wax loo uriyo kadib wax way isagoo bedelan ayuu soo aadaya wuxuu yidhi aniga wax iga keenay buu yidhi aayadda ilaahay subxaana wa tacaala oo ah ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum maxay leeyihin marka biana lahum ljanna aayadaasaa i keentay buu leeyahy meeshaas waxaa kaloo la yaabay sirta ku jirta raggan camaliyada shahaadiyada gelaya ayaa ay banaanka soo dhigeen walaalaha kuwii raggii ka horeeyay way soo bandhigayeen raggan si gaar ah ayay qaarkood u iftiimiyeen walaal walaalaha ka mid ah hadalladiisii waxaa ka mid ahayd isagoo caddaynaya in sirta ku jirta ay tahay qur-aanka waxaan ku dayanaynaa buu yidhi qur-aanka dhalinyaro ay warkaasi fiixa loo dhegaysto guud ahaan ummadda oo dhan gaar ahaan dhallinyaradii shabaabka ka hijrooday qur-aanka oo macankuda tafsiirkiisa iyo barashadiisa iyo macnihiisa iyo kudhaqankiisa ka hijrooday waxay wuxuu leeyahay wiilka dhallinyarada ah qur-aanka soo ma jeedid weeye kaasa mabda'eenna ah kaasa manhajkeenna ah markaasuu kelimo cajiibaa yidhi alqur'aan alqur'aan yaa ummat alislaam
tan iyo markii u dhacay weerarkii hotel israel ayaa waxaa aada u soo badanaya dadka muslimiinta ee bogaadinaya weerarka lagu dilay in ka badan sideed iyo labaatan isku jirta xildhibaano iyo saraakiil halka ay ku dhaawacmeen konton kale bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey guddoomiyaha magaaladaas iyagoo sheegay in tan iyo markii la doortay dhibaato mooye uusan wax kale bulshada kusoo kordhin faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise dadka ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya dhinacyo kala duwan sidoo kale waxay si aad ah uga cabanayaan nin ay ku magacaabeen maayar mooge waxayna sheegeen inay dhibaato weyn ay ku qabaan islamarkaana ay dareemayaan waa kuwaan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya gurta kaxaystaataba haddana uuna ka daba imanaya wuu kaxaysanaya haddana waanu soo furayna haddana waanu soo furayna lacagtii buu naga qaaday inay yaro buug lagaga bixinayo oo qali lagaga bixinayo oo nafaqo lagaga siisanayo oo bishii lagaga bixinayo ayaa halkaa u taagan oon wax kaleba haysan soddonka kun marka neefka layga qaado ayaa neefka ku soo furanaya dowladdaasan ka soo furanaya soddonka haddaan keeni waayana ina mooge intuu meesha qabsaday nusqaala darra agoontii iyo carruurtii iyo maatidiiba ku dhacday iyo dallaydiiba kolkan galabta soo dayna aroortu ka daba imanaya bartii buu ka qaadaya haddana ma ahan marka ugu horeysa dadka ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka cabanaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan howlgallo dayactir ah ayuu guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaa waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada bu-al ee walayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka warramaya cabdiqaaliq macal cabdiweli
guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo dayactir lagu hagaajinayo waddooyinka ka sameeyey waddada isku xidhiirisa degmada bu-aale iyo degmada dhoobley iyo waddo kale oo isku xidhiirisa degmada bu-aale iyo magaalada muqdisho waddooyinkan ayaa ka mid ah waddooyinkii uu saameeyey webiga jubba kaas oo kusoo fatahay waddooyin badan oo ay ka mid yihiin waddooyinkan qaar ka mid ah odayaasha degmada bu-aale ayaa soo dhoweeyey ololaha lagu dhisayo waddooyinka muhiimka u ah isku socodka gaadiidka ee degmada bu-aale waxaan joogaa halka shaqada ay ka socoto ee buundada bu'aale marka laga soo gudbo ah waddadaa dheer ee muqdisho ka imaato oo u soo socoto buundada intana ilaa kenya u socoto waxaa dhismaha laga soo bilaabay garoonkii shiishe ee magaalada ka jiray xaggaa iyo saakow haddana shaqada waxay ka socotaa buundadii baa laga soo gudbay dhulkii sanadkan ee fatahaadda ay ku dhufatay ee bacaadka weyn la dhigay ayaa inka tarabiil la geliyay baa bacaadka laga qaaday kadibna jaay ay isku rogo ku shubay dowladdu waxay samaysay horta dhulku dhulkan hadda jidkan la samaynayo midka kenya aadayo iyo midka oo xuduudda xuduudmeeraaddan kenya ka dhacayo iyo midkan xamar loogu safrayo ee halkaa aadayo labadaba bahoro ilaahay ogyahay baa ka samaysmay fatahaadihii markay dhaceen meel baabuur iska dhaafee wax mari kara aan la arag bay noqdeen ilaahay baa ku mahadsan gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dayactir xoog leh geliyey waddooyinka ay saameeyeen fatahaadaha webiga iyo daadadka roobka iyagoona si hagar la-aan ah kuwada shaqada loo igmaday askari ka tirsan maamulka jubbaland oo ay gacanta ku dhigeen isagoo nool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixiyey waraysi uu kaga hadlayo qaabka loo qabtay iyo arrimo kale muxsin xasan ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah oo ay ka sameeyeen jubbooyinka waxa ay ku soo qabteen askari ka tirsanaa maamulka jubbaland gaar ahaan askarta ku sugan isbaarooyinka islamarkaana baada bulshada muslimka ah iyo gaadiidka safarka ah askarigan ayaa waxa uu si gaar ah ugu sugnaa deegaan hoos taga degmada dhoobley halkaas oo ay ciidamada mujaahidiinta gacanta kaga soo dhigeen asaga iyo qorigii uu ku hubaysnaa waa kan askariga gacanta lagu soo dhigay asagoo ka warbixinaya magaciisa waxa uu qaban jiray iyo sida uu kusoo galay gacanta guureeyayaasha mujaahidiinta cabdicasiis kasaay bare tuulabar waaqan joogay ninkan tuulabar waaqu iigu imaaday wuxuu dhahay baashaan ila qaad canshuurtan iyo lacagtan iyo qaad waan u qaaday jawraati buu isiinay oo ilaahay ogyahay lacagta qaadta lacagta u qaaday afar bilood afar biloodan shaqaynay wuu tegey ani wa ani waxaan qaadi jiray waan qori jiray lacagtaan qori jiray asaga wuu qaadan jiray waxba qori jiray asaga ayaan qori jiray haa gabdhaha qaad afar bilood buu joogay lacagtii gaarigood ay wuu tegay maxbuuskan ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaaciyey inta uu la shaqaynayay maamulka jubbaland iyo lacagtii uu ka qaadanayay asagoo ugu dambeyntiina fariin u diray ciidamadii dhigiisa ahaa ee lagala soo dhaqaaqay dhexdooda weliba iyadoo ay dharaar cad tahay nin kaloo nuuxul dhahaa imaaday lix bilood buu shaqaynaya lix bilood baan la shaqaynaya daanta waa xaaraan mar shan kun isiinay mar lix kun isiinay mar toban kun isiinay mar shan kun isiinay mar lix kun isiinay asagaa marka dambe wuxuu cunay boqol iyo sagaashan kun okay lacag dawladda waa la siiyey mid weriyo yar yar oo anaga noo yar soo dhaan haddana la keenay kii wuxuu waday laba bilood roobka imaaday adii saddex bilood roobkii laba bilood hal bilan si fiican u shaqaynay isagiina shaqadii waa weli waay waxaa loo jiray wiilka la dhahaa darma arke oo hadda ciidamada jubbaland anagu intaa waa la wada shaqada marka saddex bilood shaqada aan la wada laba bilood roob aheed hal bilan si fiican ula shaqaynay waa socon waayse roobkii markii roobku dad ee furantayna oo dagaal wiilka dagaal buu la imaaday gudoomiyihii iyo kuwa meesha imaadeen wax badan ku riday shaqadii waa laga tagay mid waxaa loo jiibay la dhahaa sharma arke bishaar qabow oo mushaarka bugu dharo jubbaland ka tirsan bishaan hadda tiyaada dhamaatay iyo tiriyo toddoba toban miya maanta iyo toban miya u shaqaynayaa wixiisi alaabtiisa waa wataa kan ilmo adeerku hadda aan kasoo tagnay waxaan leeyahay inuu iskaga taga taa ininka iskaga baxo uma iskaga carar dhibka yaalla inuu meel macnaha muutig u yahay taa guriga xitaa uu imaan karan leeyahay dadnool lagu siisay haddii haddii waa gori haddii siisay waxaan u leeyahay inuu ma iskaga tagaba si kastaba ha ahaatee ciidanka calaanka ah ee ay carbisatay dowladda federaalka ayaa ka cabanaya xaalado kala duwan oo kala daran isagoona wajahaya dagaal ooga imaanaya dhanka mujaahidiinta iyo dayacaad iyo daryeel la-aan oo ay ugu deeqday dowladdiisa mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sheegay inuu xaflad aroos ku dheganayo hotelka s y l habeenkii oo weerarku ka dhacay isagoo sheegay in ciidamada dowladda federaalka oo ay ka dhaceen dahab ow lahaa cabdifataax faarax ayaa ka waramaya ka gadaal weerarkii hotel iswael ee lagu soo afmeeray xubnihii ka midka ah dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa oo noqday wax la dila kuwa dhaawacmay iyo wax iyagoo dheg la qabta lahayn isaga baxsada hotelka ayaa waxaa haddeer soo baxaya mas-uuliyiin ka badbaaday weerarka oo ka cabanaya askarta dowladda federaalka ee gaaray hotelka markii weerarku soo idlaaday cusmaan sheekh nuur rooble oo kamid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ahna kuwa sharciga u dejiya dowladda federaalka ayaa aroos ku ahaa hotel iswael xilliga uu weerarku dhacayay waxauna ciidamada dowladda federaalka ay ku eedeynayaan dhac ay u geysteen mas-uulkan arooska ku ahaa hotel iswael oo mujaahidiinta shabaab weerar abaabulan ku qaadeen ayaa sheegay in hotelka uu aroos ku galay uu kala kulmo weerar qaraxyo ku bilowday oo ay soo qaadeen rag ka tirsan shabaab kuwaasi oo u suura gashay inay la wareegaan gebi ahaanba hotelka waxauna sheegay inay daaqada ka boodeen iyagoo kabiyo dharla waxaana mar kale iyagoo firxanaya dhacay qaraxii labaad
waxaan ka mid ahaa dadkii deganaa hoteelkii s y l oo hameenkii dhaweyd shabaab ku soo weerareen haddaan ka faalleeyo waxaan ahayn aroos ku aroosay hoteelka oo deganaa markii ay dhacday waxaana soo weeraray abaaraha hameenkii maray ahayd adugu afar saac meelahaas agagaaraheeda ee taraawiixda xilliga laga soo baxo ah ayaa hoteelkii lasoo weeraray oo waxaa lagu soo weeraray qarax qolkii baan ku xanibnayn waan ku jirna annagu kabacdi qadar daqiiqada kabacdiis ah adigu darishadaan ka boodnay waxaan adigu bannaanka gudaha gudahaan ka baxnay laamiga shishe dhinaciisaan tagnay qaraxii labaadaa dhacay haddana waan sii cararnay cagacaddaan iyo aan ku cararnay iyo qaawnaan iyo annagoo dharla halkaa ku cararnay cusmaan sheekh nuur rooble oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka cabanayaa ciidamada amniga u ahaa ee laga rabay inay mas-uuliyiinta hantidooda iyo naftooda badbaadiyaan isagoona ciidamada dowladda federaalka ku eedeeyey in hanti u badan dahab ay ka bililiqaysteen oo ay ka dhaceen dahab gaaraya shan kun oo dollar iyo qalab elektaroniga ah hotelkii markaan gudihiisii galnay qolkayagii waxaan tagnay la jabshay albaabka oo bumbooyin iyo wax lagu meesha lagu qarxiyey wax alla waxa boorsooyinkii iyo dharkayagiina la baartay waxaana la ka baartay dahab ilaa iyo shan kun oo dollar ku dhawaaday waxaana la ka qaatay qalab electronic ah adigu intii anfaca lahayd alaabtayda waa la qaatay hantidu waxay ahayd dahab waxay ahayd electronics wires waxay ahaayeen mashiinno oo qalabka wax lagu akhriya ah qalabka lagu xirta ah qalab adigu qalab badanoo saas isku ah ayay ahaayeen hadda waxa aan la daga la hadlayno oo hadalkayaga uu ku egyahay waxa weeye ciidankii dowladda noocay rabaan ha ahaadeen ayaa dahabkayagii qaatay qalabkayagii qaatay dadaa kerarkoodii bangiga la qaatay dadaa dahabyo kale laga qaatay mas-uulkan ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka marka uu weerar dhaco ay baartaan goobaha ay ka cararaan dadka naftooda la baxsanaya iyo dadka ku dhinta weerarada sidaana ay hantidooda ku bililiqaystaan wuxuuna sheegay inay jiraan dad badan oo la baartay runtii markaan dadka waraysanay dadkii dhibaatadu gaartay markay sheekeeyeen hadalladu waxay u xoogan yihiin shabaabnama baarteen ee ciidamada amnigaana baartay waxaan weligooday dhacayeen weligeeda inta hoteelada la qarxiyo nala ku baarinay inta qofoodoo hal mar keliya soo wada boodoo yidhi annagaa laygu baartay annagaa layhela tiri mataqaanaa way badnaayeen annagu markaan hadda xogta shabaab iyo xogta dagaal aan ka hadlaynana waxaan ognahay shabaab waktina uma hayaan inay wax baartaan kuna eedaymayno hadda waana baarteen shabaab waxaan ku eedaynayna waana dilayaan waayo si kastaba askarta dowladda federaalk ayaa waxaa caadow ah marka uu weerar dhaco waxay isku bahaystaan inay bililiqaystaan xarumaha la kulma weerarada weerarkii iswael ayaana ahaa weerar aada u xoogan oo weli dhagaha mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka guuxaya iyagoona wadnaha farta ku haya inay la kulmaan weeraro kale oo kasii xoogan marba haddii la galay meel madaxtooyada kaabiga ku haysa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dekedda magaalada muqdisho ayaa qarka u saaran inay xiranto kadib markii lacaga xad dhaafa lagu soo rogay ganacsatada cabdiraxmaan bader ayaa ka waramaya masuq maasuqa iyo laaluushka waa waxay caadiya dhaqan ka dhigteen wasaaradaha kala duwan ee maamulka dowladda federaalka waxaana mar walba soo yeerta cabashada dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee iskugu jira ganacsatada maruqmaalatada iyo qaybo badan oo ka mid ah bulshada dekedda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxay ku dhowdaa in albaabada laiskugu dhufto kadib cabashooyin ay ganacsatada dekedda wax kala soo degta u jeediyeen dowladda federaalka iyagoo ku eedeynaya inay kusoo dhugtay lacago aan sharci ahayn ganacsatadani ayaa waxay dowladda federaalka ku tilmaameen in iyagoo bixinaya lacagaha xoogga looga qaaday canshuurta lagu sheegay haddana lagu soo rogay lacago kale oo baad ah waxaana ay ka dhawaajiyeen shirkadda alberig loo adeegsado si looga qaado lacagahani iyagoo warbaahinta hortooda fariin uga diray madaxda dowladda federaalka dekedda waxay isku beddeshay fawdo shakhsiyaad oo aanan sharci ahayn ayaa afar iyo labaatanka saac carqaladayn iyo culayso ku hayo waxaa soo labeeyo da alberig la yidhaahdo oo ganacsatada service ka qaadato oo ay heshiis ku galeen inay kutenderkooda ay ku shaqayso afar iyo labaatanka saac nin allaala ninkii dekedda dan ka leh ayaduu soo marayaa wuxuu leeyahay ganacsatada kuteendharadeeda rikaatay waxaadna ku rikaataysaa lacagta nuucaas ayagoo aanan bixinin inaadan shaqo u qabanin ganacsatada gobolka banaadir khaasatan inta kala soo degta dekedda magaalada muqdisho badeecada waxaa haysta xayiraad hantidooda lagu xayiray dekedda magaalada muqdisho maalintii labaad badeecadooda waa xayiran tahay waxay u xayiran tahay nimanka turkida oo geed baski inay u jaraan diiday waxay u xayiran tahay konteenarka inay kalmarkii u saaraan way diideen waxay leeyihiin konteenar kale oo meel yaalla oo loo bixiyey iskaan ha la soo siiya lacag markii lacag la soo siiyana waan sii daynaynaa badeecada waxay qasbayaan ganacsatadii waxay ku qasbayaan gardarro annagoo ka kooban ganacsatada gobolka banaadir waan halkan u taagannahay cabasho aan ka qabno dekedda magaalada muqdisho cabashadaas oo ah inaan maanta la kulannay maareeyihii dekedda oo aan u sheegnay cabashada waxa aan ka cabanayno oo ah lacago dheeraad ah oo dekedda lagu soo rogay oo aan dadka ganacsatada ah oo aysan qaadi karin culayskaas ayaan kala kulan kala shirnay kadib markii aan la kulannana wuxuu noo sheegay inuusan wax uu ka gala aysan jirin hawshaas ayadaana inaanan kala hadlin dowladda federaalka ayaa waxay dhibaatooyin ku haysaa dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyagoo siyaabooyin kala duwan u dhibaateynaya hadday ahaan laydin dhulkooda ay xoogaga qaataan ama ay ku soo rogaan canshuur baadda
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa